xaal qad nadad ay siibtay iska dhigtay linawmin liajli nawmin hurdo darteeda waxay isaga dhigtay hiyaabahaa dharkii yacnii dharkii caadiga ahaa ee bannaanka lagu joogay iska dhigtay dharkii hurdada ay xidhatay sidaa ayuu u jeedaa haddaba waqad nadat linawmin dharka marka la iska siibayo oo hurdada loo diyaargaroobayo iyo marka la hurdayo ma isku waktiba isku wakti ma aha dhar siibiddaa horraysa adoo hurdaya dhar iskama siibaysa ee markaad horta dharka iska siibto oo dharkii hurdada xirato markaa kadib wey markaad seexaday ood gogasha geli saxiix soo maahan sidaa darteed laam buu ku jiray ee muusan nasbinin oo muusan dhihin faji'tu waqad nadat nawman iyaabaha muusan dhihin linawmin buu yidhi nadat way siibtay iyaabahaa dharkeedii bay siibtay maxay u siibtay linawmin liajli nawmin hurdo darteeda laam buu ku jiray saxiix waayahay shardiga laga waayey muxuu yahay isku waktinimadiyaa la waayey oo dharsiibidda iyo hurdada dharsiibiddaa horraysa markaa kadib aa la seexdaa qadrigaan ku mari doonnaa beydkaa laftii insha allah watixaadu faacilihimaa cidda samaysayna waa inay isku mid tahay masderka faacilkii iyo caamilka faacilkii waa inuu mid uun yahay oo waa inay tahay jaaa zaydun ijlaalan licamrin zaydaa yimid camar buuna weynaynayey cidda wax weynaynaysa waa zayd cidda istaagtayna waa zaydun sidaa waa inay arrinta tahay ee faacilka hadduu iskala bedelaado laa yajuus laan baa lagu jaraya sida ji'tuka limaxabbatika iyaaya ji'tuka niyaho waa kuu imi maxaad iigu timid limaxabbatika jeclida aad i jeceshahay iyaaya aniga jeclida aad i jeceshahay darteedaan kuugu imid maxabbadaa lama nasbin karo maxaan loo nasbin karin cidda wax jecla adiga waaye cidda timidna waa aniga labay faacilay kala noqdeen markiisu ji'tu anaa imid maxabbatika adaana i jecel saxiix soo maahan ma la nasbin karo isku faacil bayaan ahayne waitixaadu faacilihimaa faacilkooda waa inuu midoobo kamaa taqadama fi lmiaalayn wa ka qowlihi tacaala ilaa hadalkii weeye walaa taqatuluu hallaynina awlaadakum carruurtiinna hallaynina khashyata imlaaqin ceedhnimo ka cabsi aad ka cabsanaysaan darteeda ha u laynina taqtuluu cidda wax hallaynina la leeyahay waa wowda faacilkaa soo maaha oo qatalada faacilkeeda ah wey wowda weeye soo maahan khashyata imlaaqin cidda ceedhnimada ka cabsanayna waa kube kubii wax laynaya laftooda la wey ayagii masderka faacilkiisa waa ciddii wax laynaysay ficliga faacilkiisana waa ciddii wax laynaysay waa isku faacil waxaa kale isku wakti bayna dhacayaanoo marka carruurta ay laynayaan waa marka ay ceedhnimada ka cabsanayaan ee hadhow dambaan ka cabsan doonnaa ma aha macnihii ma la fahmay wa qowlihi tacaalaa yunfiquuna amwaalahum ibtigaa'a mardaati illaah yunfiquuna amwaalahum xoolahoodii bay bixinayaan maxay u bixinayaan cilladu maxay tahay ibtigaa'a mardaati illaahi raadinimo rabbi raadin ay raadinayaan darteeda ayay u bixinayaan oo ibtigaa'a masdar weeyaanoo cilluu faa'iidaynayaa ficliga ku camalfalayo oo yunfiquuna iyo isagu waa isku faacil isku wakti bayna dhacayaan walaa yajuusu waxaa bannaaneen ta'ahabtu waan diyaargaroobay asafara safar ayaan u diyaargaroobay wax bannaan maaha ta'ahabtu waan diyaargaroobay maxaa u diyaargarowday asafara safar dartiisaan u diyaargaroobay laa yajuusu muxuusan u bannaaneen hee asafaradan marka aad diyaargaroobi iyo marka aad safri isku wakti maaha isku wakhtigay isku khilaafeenoo marka aad diyaargarowdo kadib weeye marka aad bixi ee anoo socdaan diyaargaroobi haylayb waxaas mumkin maaha haddaba asafarada maadaama ficliga ta'ahaba-a iyan isku wakti dhicin asafara lama nasbin karo laan baa lagu jari lissafari baad leedahay walaa yajuusu ta'ahabtu asafara licadami itixaadi zamaani isku waktinimadii baa la waayey walaa ji'tuka anigaa kuu imid maxabbataka jeclida aad i jeceshahay iyaaya aniga aad i jeceshahayna wax bannaan ma aha iyaduna waayo isku faacil bayaan ahaynoo ji'tu mutakalimkaa faacilka ah maxabbatakana mukhaadabkaa faacilka oo kaafka yaa faacil ah licadami itixaadi lfaacili isku faacil bayaan ahayn bal yajibu waxaa waajibi jaruhu bilaami laam in lagu jaraa waajibi naxwow ta'ahabtu waan diyaargaroobay lisafari ayaan u diyaargaroobay waji'tuka waa ku imid limaxabbatika jeclida aad jeceshahay iyaaya aniga darteedaan kuugu iimi والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا يرى عشركم فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه waxaan ku soo jirnay mansuubatul asbaa'i asbaadii la nasbinayey asbaadaa la nasbinayo musanifka wuxuu ku sheegay shan iyo toban mafaaciil iyo hayru mafaaciil bayna u qeybsamayeen qole mafcuullaha iyo qole aan mafaaciil ahayn mafaaciisha shan bay ahaayeen afar ka mida ayaan ka soo baxnay mafcuulun bihi mafcuululmudlaq mafcuulun fiihi mafcuulun liajlihi afartaa mafcuul ayaan ka soo baxnay mafaaciisha kii shanaad mafaaciishana ugu dembeeyey waa mafcuulun macahu lafdiga macnihii waxaa weeye almafcuulu kii la sameeyey macahu asaga agtiisaa wax lagu sameeyey markii ficliga la samaynayuu la joogay isla markaa ficliga ruuxa wuu la sameeyey ama yuusan la samaynin farqi ma leh ficliga faacilka markii uu samaynayey ayuu la joogay markaa uusla joogay faacilkuu ficliga la sameeyey ama lama uusan samaynin farqi male midkay doontaa ha noqoto mafcuulun macahu shan shardi buu leeyahay mafcuulun min ajlihigii aan ka soo baxnay lix shardi buu lahaa oo annagii soo sheegnay masdarnimo cillo inuu faa'iideeyo qalbiga waa inuu ka yimaadaa isaga iyo caamilkiisa isku wakti waa inay dhacaan isku faacil waa inay yihiin isku macno waa inayan noqonin lixdaa shardi ayuu mafcuulun min ajlihi lahaa mafcuulun macahu shan shardi buu leeyahay shanta shardi baa matniga ay saaran yihiin awalan ismi waa inuu yahay sariixa ficli mafcuulun macahu laguma nasbin karo mana noqdo ee waa inuu ismi yahay shardi weeye shardi labaad waaw waa inuu daba dhacaa oo waa waa ina inay ka horays asna waa waa inuu ka dambeeyaa waa waa inuu daba dhacaa shardi labaad weeye shardi saddexaad waawdaasi jumlo waa inay ka horaysa yacni waawga ismi mufrad oo keliya waa inuusan ka horraynin ee waawda jumlo waa inay ka horaysa shardi saddexaad weeye ee may shardiga hore ismi sariixa waa inuu yahay shardiga labaadna waa waa inuu daba dhacaa sax shardiga saddexaad wawdaasi musaaxabo waa inay faa'iidaysaa shardigii saddexaad kaa weeye oo wawda waa inay bimacnaa maca tahay oo musaaxabo waa inay faa'iidaysaa shardigii saddexaad shardiga afraad wawda jumlo waa inay ka horaysaa oo jumlo waa in lagala hormaraa wawda shardi saddexaad wey shardi afraad weeyaan u jeedaa shardiga shanaad ee u dambeeyo jumladaas wawda ka hormari waa inuu ku jiraa ficli ama ismi ficli macnihii iyo xuruuftii wata waa inuu ku jiraa shantaa shardi ayaa loo shardinayaa mafcuulun macahu shanta shardi awalan ismi sariixa waa inuu yahay haaniyan wawwa in lagala hormaraa haalian wawda bimacnaa maca waa inay faa'iidaysaa raabican wawda jumlo waa in lagala hormaraa khaamisan jumladaasi ficli waa inuu ku dhex jiraa ama ismi ficli macnihii iyo xuruuftii wata waa inuu ku dhex jiraa shantaa shardi marka la helo ismigaa wowda daba yaallo waa la nasbini mafcuulun macahu nimaana lagu nasbini nasbaha ma waajibbaa mafcuulun min ajlihi lix shardi ayaa loo shardinayey shuruudaasi haddii la helo nasbaha waajib ma ahayn jaa'is buu noqonayay isagoo shuruudii wada wata inaan xarfu tacliil lagu jaraa bannaanayd waayahay mafcuulun macahu shantaa shardi haddii la helo nasbaha ma waajibaya shan xaaluu noqonaya mar nasbahaa waajibi mar nasbuhu ma bannaana mar nasbaha raajixa mar nasbaha yaa laga laga xoog badan yahay marna mumtanicul amrayn weeyaanoo labadaba ma suuroobi karayaan arrimahaasi waxoogaa buu ka ishaari doonaa musanifka markaasaan sheegi doonaa insha allah huwa alismu shardigii u horeeye weeye ismi sariixa waa inuu yahay almansuubu la nasbinayo alladii ismiga oo yudkaru la sheegaya bacda waawin waaw gadaasheeda la sheegaya shardigii labaad weeye waawa inay ka horaysa wowda oo bimacnaa maca maca macnaheeda wadato shardigii saddexaad weeye musaaxabo wowda waa inay faa'iidaysaa libayaani man ruux caddayntiisa ayaana loo sheegi ismigaasi fucila la sameeyey macahu agtii alficlu ficliga ruuxii agtiisa lagu sameeyaa lagu caddaynayaa masbuuqatan shardigii afraad waka masbuuqatan wowda waa in lagala hormaraa bijumlatin jumlo waa in lagala hormaraa jumlada masbuuqan wowga waa in lagala hormaraa bijumlatin jumla shardigii afraad weeye jumlada oo fiihaa shardigii shanaad weeyaan fiihaa jumlada waa inuu ku dhex jiraa ficlun ficli jumlada waa inuu ficli ku dhex jiro aw ismun ama ismi waa inuu ku dhex jiro ismiga oo fiihi ismiga dhexdii uu ku sugan yahay macna alficli ficli macnihii iyo wa xuruufuhu ficli xuruuftii ay ku sugan tahay shantaas shardi ayaa loo shardin naxu jaa alamiiru waaljeesha jaaa waxaa yimi alamiiru ninkii madaxda ahaa wuu yimi waljeesha jeeshka ciidanka miciisuu yimi oo markuu imaanayay ciidankaa meesha joogay macnihii waa sidaa ciidanku miyay la socdeen mise meeshay horay u sii joogeen taa ma caddaynayso keliya waxay caddayni mafcuulu macahu wuxuu caddaynayaa ficligan markii la samaynaya ciddii meesha taagnayd ayaa lagu caddaynaya libayaani man fucila macahu lficlu ficliga markii la samaynayey ciddii musaaxibka u ahayd faacilkii ficliga samaynaya meesha ag taagnayd keliyaa lagu caddayn waayahay jaaa alamiiru ninkii madaxda ahaa wuu yimi waljeesha ciidanka micii ayuu yimi shuruudii bal ka fiiri aljeeshada weeye mafcuulun macahu waa ismi sariixa waawayaa ka horaysa wowdaas bimacnaa maca weeyaano waljeeshada waxay ka dhigan tahay maca aljeeshi wowdaasi waxaa ka horeeya jumla jaa alamiiru wey waa ficliga faacil jumladaasina ficli baa ku dhex jira oo jaaa ah saxiix soo maaha wastawaa waxaa kor u kacay almaau biyihii baa kor u kacay walkhashabata qoriga miciisay kor u soo kaceen yacni waxaa loo jeedaa ceelka biyihiisiiba ceelkiibaa maaxday maaxa waa la yaqaanaan u malaynaya ya waayahay maax biyaha markay ururaan weeyaanoo aan la shubin oo ceelka aan laga cabbin yaa maaxa la yidhaahdaa jimaamna waa la yidhahda zurqan jimaamuhu xubban jamman aayad qur-aani ma tahay wa tuxibuuna almaala xoolaha waad jeceshihiin xubban jaceyl jamman ee maaxday yacni jaceyl uruuray uruuray oo iska daba tagay oo iskorfuulay oo mutaraakibaad jeceshihiin waaye ee jamman bimacnaa kaiiran macna ahaan waa iska yahay laakiin jami iyo kaiir laba macnay kala yihiin jamiga shaygii tartiib tartiib inta u soo bato soo ururo soo ururo marka dambena fara bato yaa jamiga la yidhaahdaa falamaa waradna almaaa zurqan jimaamuhu wadacnaa casiya alxaadiri almutakhayimi zuhayr bin abi suma mucallaqadiisa ay ka mid tahay islaamuu ka hadlayey walamaa waradna almaaa biyihii markay ku soo arooreen islaamaha zurqan xal ay saafi tahay jimaamuhu maaxdiisa biyihii waa maaxdeen saafi weeye laba gelin wadacna cisiya alxaadiri almutakhayim ruuxa meel ruux meel meesha sii deganaayaad u malaysaa kulaha alaabtii intay dhigteen dharkii dhigteen seexseexdeen weligoodba meesha inay deganaayeen u malayn marka biyihii marka markay soo maaxdaan oo ceelku ay soo bataan ceelka karkaar baa afka ka saaran karkaarkii bay soo gaareen wey biyihiisay u soo socdeen qorigii afka ka saarnaa ayay soo gaareen istawaa waxaa kor u soo kacay almaau biyihi walkhashabata qoriga ay soo gaareen qoriga miciisa ayay kor u kaceen wa ana aniga saa'irun waan soconi wanniila waadiga miciisaan soconi toga niil la yidhaahdaan garab soconayaayo miciisaan soconi ana anigu saa'irun waan soconi wanniila toga niil la yidhaahda miciisaan soconi waayahay wanniila anniilada mafcuulu macahu weeye ismi sariixa weeye waa shardigii hore waawna waa lagala hormaray wanniila wowdaasi bimacnaa maca weeyaanoo musaaxabay faa'iidayni shardigii saddexaad weeye jumlaa lagala hormaray oo ana saa'irun weeye waa mubtada iyo khabar jumladaasi ficli kumay dhex jiro laakiin waxaa ku jira ismi faacil oo ficli macnihii iyo xuruuftii saa'ir saa'ir iyo yasiiru waa isku xuruuf waana isku macna yasiiru oo ficli mudaarica iyo saa'ir oo ismi faacila isku xuruuf wey isla markaana isku macnay gudanayaano waa socod mid walba saxiix soo maaha haddaba jumlada waxaa ku dhex jiraa ismi ficli macnihiisana wata xuruuftiisana wata saxiix soo maaha وqad yجب النصب عlى المفcuuلية نaحو المiثاaلayn الأkhيirayن ونaحو lا تنhى عن الqبيح وإتyاanه وmاta زaيد وطلوع الشhمس وqwlه تaعaaلى فأجمعوا أمركم وشuرaكاءكم halkan wuxuu ka hadlayaa muصنifka ismigii mafcuulu b mafcuulu macahuga ahaa shantii sharطiyeen u sheegnay haddii laga helo shantii shardi baa la hayaa waa ismi sariixa wowgu daba dhacay musaaxabay wowda faa'iidayni jumlaa lagala hormaray jumlada ficli baa ku dhex sugan ama ismi ficli macnihii iyo xuruuftii wata ayaa ku dhex sugan shantii shardiba waa la helay ismigaa wowda daba yaalla in la nasbiyaa miyay waajibi shan xaalo u qaybsamaa mar nasbaha waajibi oo mafcuulun macahu in lagu nasbiyaa waajibi marna wowdani xarfulcadaf in laga dhigaa waajib ah oo ismigan wowda ka dambeeya macduuf u noqdo ismi ka horeeya lagu cadfo ayaa waajibi marna nasbahaa raajix noqoni marna cadafkaa raajix noqoni marna mumtanicul amreen weeyaanoo cadafna ma bannaana nasbana ma bannaana meel kalaaba lala aadi intaa ma la fahmay nasbo waajibah rafco cadaf waajibah nasbo raajixah cadaf raajixa mumtanicu lamrayn jawaasulamrayn wax la yidhahda ma jira mumtanicu lamrayn labadii arrinba inay mancuun yihiin shantaa xaalo wey nasbaha wuxuu waajibi nasbaha wuxuu waajibi oo ismigan wowda ka dambeeya in la nasbiyo weliba lagu nasbiyo mafcuulun macahu waxay waajibi cadafka haddii uu diido maanic sanaaci ah ama maanic macnawi ah maanic sanaaci ah ama maanic macnawi ah labadaa maanic mid uun hadduu cadaf ka diido mafcuulu macahu in lagu nasbiyaa waajibi waa haddii mafcuulu macahuga macno ahaan uu asaxaye maanic sanaaci ah maxaad ujeeddaa maanic macnawi ena maxaad ujeeda maanic sanaaci ee waxaa loo jeedaa cadafka waxaa diidayaa naxwe ahaan ayuusan u bannaanayn cadaf kamaba suuroobayo naxwe ahaan ayaana yuu u diidayaa uusan u aqbalaynin maanic sanaaciyaa la yidhaahdaa kaasi maanic macnawi ena waxaa loo jeedaa macnahaa diidaya miisaalaan ku siiyo miisaaladii haddeer aan soo marnay labadii miisaalee u dambayshay istawalmaa'u waalkhashabata wa ana saa'irun wanniila mafcuulu macahu in lagu nasbiyaa waajiba cadafna ma bannaan muxuusan la bannaanayn maanic macnawiyaa diidayaayo haddii la cadfo cadafka sidiisaba mushaarak buu faa'iideeyaa ismigan xarfulcadafka ka dambeeya iyo ismiga xarfulcadafka ka horeeya weliba khaasatan xarfulcadafka hadduu wow yahay ficligan meesha yaalla way wada sameeyeen oo haddaan idhaahdo jaaa zaydun wa camrun zayd iyo camar labadaba way imaadeen wey imaatinkii bay wada sameeyeen waxaan dhici karin jaaa zaydun wa camrun inaad tiroo cadafto macnihiina u noqdo zayd baa yimid camarna meeshuu sii jooge taa ma suuroobayso cadafkaa diidaya cadafka mushaarakuu faa'iideeyaa labadan ismiya la isku cadfaya ficliga way wada sameeyeen uu ka wada dhexeeya saxiix soo maaha haddaba macnaha wada samaynta haddayan meeshaba oolin ka waran oo wowdan ismiga ka dambeeyaa ficliga ismigaa hore u sameeyey oo faacilka uu u yahay isagu lama uusan samaynin ficliga mushaarik kuma ah waxba kama uusan qabanin mar hadduusan ficliga la samaynin cadaf ma bannaan istawalmaau walkhashabata macnaha loo jeedo waan fasirnay ceelkii baa maaxday oo biyihii ayaa kor u soo kacay waxayna soo gaareen qorigii afka saarnaa soo sidaa maahan haddaba waxa isweydiina waxa kor u kacay maxay yihiin qorigiina qorig meeshiisii uu taagay biyaha soo gaaraa loo wadaa haddaad cadafto wuxuu noqonaya istawalmaau walkhashabatu biyihii iyo qorigiiba koray u wada kaceen qorigana kor uma kicina meeshii uu ku taagan yahay biyihii lee soo gaari saxiix soo maaha marka cadafka waxaa diidayaa maanic macnawi ah macnahaan asaxaynin haddii la cadfo waxaa la mid ah ana saa'irun waniila niil maxaa la yidhaahdaa togan jeexana la yidhaahdaa biyaha ku dhex jiro niil lama yidhaahdo biyahan waa caadi biyo wey laakiin niil waxaa la yidhaahdaa meeshaan jeexan godkaan jeexan saxiix hee godkaa ma soconaya ilaa ana saa'irun saa'iruna ismi faacila meesha taala anaa socday wey waniilu haddii aad tira rafcisood cadafto macnihii wuxuu noqonaya aniga niil waa isla soconni laa yumkin niil ma socon meeshu ku dheganaa ee adaa garab socday weeye saxiix soo maaha maanic macnawi baa diidan saxiix waxaa la mid ah maata zaydun wa uluuca ashamsi maata zaydun maya laa tanhaa cani alqabiixi wa ityaanahu laa tanha dadka ha ka reebin cani alqabiixi wax xun dadka ha ka reebin niyahowni wa ityaanahu adigoo la imaanayo wixii xumaa adiga waad samayna dadkiina waad ka reebi war salaada hala tukado waajib weeye adigana hurdadaba ka kici maysid taa miyay soconi hortaa ha isku day waad ku ceeboobi laa tanha can khuluqin wata'tiya milahu caarun calayka idaa facalta cadiimu waa yahay laa tanha cani alqabiixi waxxun dadka ha ka reebin wa ityaanahu adigoo la imaanaya mafcuulu macahu waa macnihiisa waa sidaa haddii la cadfo oo laa tanhaa cani alqabiixi wa ityaanihi aad tiro oo qabiixa aad ku cadafto macnaha fasahaadaya iimaankaadiaa khatargelaya oo macnihii wuxuu noqonayaa laa tanhaa cani alqabiixi waxxun dadka ha ka reebin wa ityaanihi in lala imaadana dadka ha ka reebin dadka iska shabkaxsadaanee faraha ka qaad yuu macnihii noqonaya hee demuqraadi ahaa taasi waa la fasahaadaya saxiix marka cadafkii waxaa diidan maanic macnawi ah macnuhuusan ku asaxaynin waxaa la mid ah maata zaydu wa uluuca shamsi maata zaydun zayd wuu dhintay wa uluuca shamsi qoraxda soo bixideeda maceedu u dhintay markay qoraxda soo bixaysay nafta ka baxday wey haddaad cadaftoo maata zaydun wa uluucu shamsi aad tiro macnihii wuxuu noqonayaa meyd zayd iyo qorax soo baxba way dhinteen maata zaydu zayd waa dhintay wa uluucu shamsi qorax soo bixina wuu dhintay isaga laftii waa la aasay baatil weeye wax jira maaha saxiix maanic macnawi baa diidan waxyaabahaasoo dhan maanic sanaaci ah haddii uu diidayo saxmaya waayahay maanic sanaaci ah haddii uu jiro oo naxwe ahaan uu u mancoon yahay waa sida faajmicuu amrakum wa shurakaa'akum ajmicuu ficil iyo faacil weeye amrana waa mafcuulun bihi saxiix soo maahan wa shurakaa'akum weeye maxalu shaahidka wa shurakaa'akum wowga ku jira xarfulcadaf in laga dhigo amra lagu cadfa mafcuulu bihiga laa yajuus waxaa waajiba mafcuulun macahu in lagu nasbiyo icraab ahaan naxwe ahaan uma mancoona oo sidii waxaan u jeedaa macno ahaan uma mancoona macno ahaan uma mancoona laakiin icraab ahaan ayuu u mancoon yahay oo ficliga jamaca la yidhaahdo jamaca inta aan hamzaba lagu darin jamaca wuxuu mafcuul u qaataa wax la arki karo oo daata ah iyo waxaan la arki karin oo macno ah labadaba mafcuul wuu ka dhigtaa saxiix soo maaha jamaca macnuu mafcuul ka dhigtaa daatana mafcuul waa ka dhigtaa jamaca maalan wacadadahu aayad qur-aani ma tahay waayahay jamaacadaasi haddii hamse lagu daro oo ajmaca la yidhaahdo weligee shay daata oo la arki kara mafcuul kama dhigto jamaca haddii hamse lagu daro oo ajmaca uu noqdo mafcuulu bihigiisa waa inuu noqdaa wax macno ah oo caqli ahaan loo fahmi karo shay daata ahaan loo arki karo weligii mafcuulma ajmaca maalan wax suuroobayo maaha mana dhacayso weligeed waxaana yeelayaa macno ahaan ayuu isu beddelayaayo jamaca wuu isu keene weeye wuu ururiyey ajmaca haddii la yidhaahdana go'aan buu ka qaatu noqoni macnihii ajmaca ajmaca go-aan ayuu ka qaatay oo shaygaasi meel buu iska dhigay wuu goostay taama la fahmay ee mar haddii shay go-aan laga qaadanayo macno unbaa go-aan laga qaadanaya daata ma suuroobayso taama la fahmay ajmicuu amrakum markuu mafcuul u qaatay amarkana uu yahay shay macno ah macnihiisana uu noqonaya ajmicuu go-aan ka qaata amrakum taladiinna taladiinna go-aan ka gaara nima yahowni wa shurakaa'ukum shurakadiinnana go-aan ka gaara ma ahan mana ujeedo aayadda macnahaasi ee macnaha loo jeedo waxaa weeye marka aad go-aanka qaadanaysaan shurakadiinnana ha idinla joogto idinka iyo shurakadiinna iyo bani aadam oo idin isku dar nabiyullaahi nuux weeyaanoo qoladiibuu hilfaha u qaadaya oo wuxuu leeyahay soo aniga keligay ma ihi haa kulligiin isku darsama xataa shurakadiinna kusoo darsama kusoo darsada uma laa yakun amrukum calaykum ummatan uma qduu ilaya walaa tundiruun taxaddi baa la yidhahdaa sidaasi wax aad xoog reebataa yayan jirin qoraxda yayan ii dhicina idila nima yo naftiga qabta haddaad yeeli kartaan ma yeeli kartaan soo maaha cadaab baad ku socotaan waayahay fa ajmicuu goosta oo go-aan ka qaata amrakum taladiinna goosta wa shurakaa'akum mafcuulu macahu in lagu nasbiyaa waajibi waxaana diidayaa maadadan ajmaca ah ayaan daata mafcuul u qaadan karin waa maanic sanaaciye ka waran waayahay daata mar haddayaan mafcuul u qaadan karin amra oo macnay mafcuul u qaadatay shuraka oo daata ee laguma cadfi karo lamaba nasbin karto mafcuul ma qaadan karto mafcuulu macahu in lagu nasbiyaa waajib wartaa ma la fahmin waxooga bay adag tahay soo lama fahmin intaasi maanic baa joogaayoo nas baa waajibi cadafkii ayaa maanic ka hortagay nasba waajib ah weeye waqad yatarajaxu inuu rajaxnaadaa suurowdaa nasbihii cala alcadfi cadafka ka rajaxnaado xulqumtu wa zaydan nasba waajibaan haddeer ka soo baxnay nasbaha waajibka waa maanic macnawi ah ama maanic saraaci labadaa mid un haddii ay jiraan maanica saraaciga ah hal miaal ayuu ka miaaliyey faajmicuu amrakum maanicii macnawiga ahaana afar miaal miya shan miaal ayuu ka miaaliyey waayahay nasbihii waajibka ahaa nasbihii raajixa ah ayuu doonayaa inuu kuu sheego waxaa suurowdaa cadafkii waa bannaan yahay nasbana wuu bannaan yahay laakiin nasbaha raajixoo xoog badan cadafkana waa laga xoog badan yahay waxaana yeelayaa cadafkaa daciif ah cadafka yacni wuu tabardaran yahay waxaa jira damiiru rafca mutasile ma la yaqaana damaairtii aan soo marayna soo ka mid ma ahayn darabtu darabnaa darabta darabti darabtuma darabtu darabtuna damaa'irtani laba-iyo toban bay ahaayeen saxiix soo maaha afar ya lix-iyo toban dheh afar kalena waa ku soo darnay laba-iyo toban afar lagu daray afar mustatir ahayd iyo laba iyo toban markii la isku daro makay noqdeen lix iyo tobankaa damiir damiiru rafca mutasila loo yaqaana damiiru rafca mutasile in wax lagu cadfo haddii la doono damiiru rafca mutasila macduufu calayhi in laga dhigo wax lagu soo cadfo haddii la doono waxaa wanaagsan bacdu naxwiyiin ay waajibinayaan mucdamkoodana ay wanaag ku sheegayaan damiiru rafcahaas mutasilka ah iyo macduufka lagu soo cadfayo waa in wax lagu kala fasliyaa waxa lagu kala faslinayaana waxaa ugu badan damiiru rafca munfasile in lagu tawkiidiyo marka hore darabtu taadaasi maxay tahay damiiru rafca mutasile soo maahan zayd inaan ku soo cadfo haddii aan doono waxaa wanaagsan damiiru rafca munfasile ta'daasi waa inaan ku tawkiidiyaa oo waa inaan idhaahdaa darabtu ana wazaydun darabtu ana wazaydun uskun anta wazawjuka uskun ficlu amar soo maaha faacilka waa damiir waajib listitaara wazawjuka la rabaa in lagu cadfo anta ayaa lagu fasliyey oo lagu tawkiidiyey damiiru rafcihii mutasilka ahaa ayaa la tawkiidiyey damiiru rafca munfasila lagu tawkiidiyey uskun anta wazawjuka kuntum antum wa aabaa'ukum fii dalaalin mubiin kuntum tumtaasi maxay tahay kaanada ismigeedii oo damiiru rafca mutasile soo maahan wa aabaa'ukum ayaa la doonayaa in lagu cadfo antum ayaa lagu tawkiidiyey oo damiiru rafca munfasila kuntum antum wa aabaa'ukum haddaba damiiru rafca mutasile in wax lagu cadfo haddii la doono damiiru rafcaha mutasilka ah iyo waxa lagu soo cadfayo waa in la kala fasliyaa wain calaa damiiri rafcin mutasil cadafta fafsil bidamiiri اlmunfasil ow faasilin ma wabilaa faslin yarid fi nadmi faashiya wadacfahu cutaqid ibnu maaligaa yidhaahdaa damiiru rafca mutasil inaad wax ku cadafto haddii aad doonaya damiiru rafca munfasil marka hore ku tawkiidi ama faasil kale unkeen wuxuu doonaaba ha noqdee bilaa faasil in la cadfaana waa daciif haddaba wowdan mafcuulu macahu macahuga uu daba dhacayo ismiga ka horeeyo ayaa damiiru rafca mutasila faasilna lama hayo faasilna lama hayo in la nasbiyaa fiican oo aad tiro qumtu wazaydan qumtu taasoo damiiru rafca mutasile maahan wax faasile lama hayo mar haddii aan la haynin zayd in la nasbiyaa fiicanoo mafcuulu macahunima lagu nasbiyo nasbihii raajixa ahaa weeye qumtu wa in la rafciyo la cadfana waa bannaan tahay laakiin waxaa ka fiican maadaama aan faasil la haynin rafca in loo taago ee waxaa ujeedaa nasbe in loo taago mafcuulu macahu laga dhigo qumtu wazaydan qumtu waan istaagay wazaydan zayd biciisaan istaagay waqad yatarajaxu inuu nasbihii rajaxnaadaa suurowdaa cala alcadfi cadaf ka rajaxnaado naxu qumtu anigu waan istaagay wazaydan zayd maciisaan istaagay waqad yatarajaxu lcadfu cadafka inuu rajaxnaadaa suurowdaa calayhi nasbaha uu ka rajaxnaado waxaa suuroobay cadafka inuu xoog badan yahay nasbihii mafcuulu macahu lagu nasbinayeyna laga xoog badan yahay ismigan macduufu calayhige wax lagu cadfaya maanic sanaaci ah maxaa dhacay hee cadafkaa asal ah cadafkuna mushaarakuu faa'iideeyaayoo ficliga labada ruux inay wada sameeyeen musaarakadaana ka fiican oo labadii miaali aan soo hormar aan soo sheegnay waa jaaa zaydun jaa amiiru waljesha ja alamiiru waljeesha nasbaha waxaa ka fiican in la cadfo oo la yidhaahdo ja alamiiru waljeeshu labadaba way wada yimaadeen miaalka labaad ya wastawal m kaas waa nasbaha waajibaha miaalka labaad qaama zaydun wa camrun qaama zaydun zayd waa faacil wa camrun in lagu cadfaa fiican meeqaa masalada haysataan saddex masala nasbe waajiba nasbe raajixa iyo cadaf raajixa wuxuusan sheegin cadafkii waajibka ahaa iyo mumtanicu lamrayn labadaasuusan sheegin aa ku daraynaan umalaynaa mise waa adkaanaya aan isaga daro hadduu adkaadana waa la soo celin doonaa insha allah ee cadafka wuxuu waajibayaa cadafka wuxuu waajibayaa wowgan jumlo waa in lagala hormaraa ficli waa inuu ku dhex jiraa jumladu sooma ahayn ficligan jumlada ku dhex jiro ficli hal ruux uu sameeyaaba ma aha weligiiba ficli u yaraan laba ruux iyo ka badan ay sameeyaan wey afcaal qaar waxaa jira hal ruux uusan samayni karinba saxiix soo ma ahan haddaba wowgan ismiga ka horeeyo ficliga ku cabalfalayo oo rafcinayo oo faacilnimo u rafcinayo ficligaasi hal ruuxba kama yimaado laba ruuxa ugu yar wuxuu ka yimaado waxaa waajiba ismigii wowda ka dambeeyey in la cadfo si labada ismiba ay ficliga u wada sameeyaan mihaal aan ku siiyo ishtaraka zaydun wa camrun ikhtasama zaydun wa camrun isdafa zaydun wa camrun isdafa waxaa saftay zaydun zayd iyo wa camrun camalaa saftay safasho hal ruux mas ma yeeli karaa hal ruuxaa saftay ma la dhihi karaa hal ruux gu istaago hay safma waa ma ka suuroobayso waxaa la mid ah ikhtasama zaydun wa camrun zayd iyo camaraa murmay hal ruux keligii ma murmi karaa ma anfacayso waa inuu cid uun la murmoo helo saxiix ishtaraka zaydun wa camrun zayd iyo camaraa wax isla lahaayo wax wadaagsaday hal qof wadaag ma ka suuroobi karaa ma dhici karto afcaashaa halka ruux aan ka soo fuli karin haddii uu yahay ficliga jumlada ku dhex jiro wowda waxaa ka dambeeya in la cadfaa waajiba si ficliga ay u wada sameeyaan oo loo yidhaahdo ishtaraka zaydun wa camrun wa camran haddii aad tirood nasbiso macnihii wuxuu noqonayaa ishtaraka zaydu zaydaa wadaagsaday wa camran camar mici heze ishtiraaka waxaa sameeya waa zayd keligii camaraana meesha joogay macnahaasuu noqonaya he zayd keligiina ishtiraag ma yeeli karayo saxiix soo maaha waxaa waajiba marka maadaama ficliga meesha yaalla ishtaraka uu yahay zayd faacilkii weeye camarna in lagu cadfo oo faacil labaad uu noqdo oo lagu cadfo oo labadooda ay ficliga wada sameeyaan mafhuum ma tahay markaana cadafkii baa waajibay ficliga meesha yaalla laba laba qof ka yarba hadduusan ka soo furi karin cadafkaa waajibi mumtanicu amreyn baa timid cadafna ma suuroobayo nasbana ma suuroobayo labadiiba maanic baa diidaya sida idaa ma alghaaniyaatu barazna yowman wazajajna alxawaajiba waalcuyuuna asobna bixubbihinna fu'aada sabbin calaa baxrin calaa baxrin hawaa adxaa rahiinan gabay sidaasaa jira khaliic ahaayoo nin mufside uu tiriyey oo ma arag si xunku u gabyey idaa ma alghaaniyaatu islaamihii qurquruxsanaa kulahaa barazna yowman maalin marka ay soo baxaan oo wasajajna ay qaansiyeeyaan alxawaajiba xaajibta ay qaansi ka dhigaan intay dhaacyada ka qurquraan ay soo godaan waalcuyuuna maxalushaahidkii weeye wasajajna waa ficliga faacil alxawaajibana waa mafcuulkii xaajibta qaansi bay ka dhigeen waalcuyuuna cadaf ma suuroobayo oo ma dhihi kartid walcuyuuna indhahana ay qaansiyeeyaan hee indha jeexid ilaah uu jeexe waayo si loo qaansiyeeyaa male ilaa xaajibtan tin ay ahayd dhinacyadaa laga qori lahaa indhihii ay soo godeen laaya yumkin wax suuroobayo maaha mafcuulun macahuna ma suuroobayso oo wasajajna alxawaajiba xaajibtii bay qaansiyeeyeen walcuyuuna indhaha macooday qaansiyeeyeen macno la fahmi karaba ma soo baxayo cadafna ma suuroobayo mafcuulun macahuna ma suuroobayo maxaa lagu samaynaya ficli maxduufaa lagu nasbini oo wuxuu noqonayaa wasajajna alxawaajiba xaajibta ay qaansiyeeyaan walcuyuuna wakaxalna ay kuulaan alcuyuuna indhahana ay kuulaan saxiix soo ma ahan dee labadaa misaalka iyo waxyaabaha lamidka ana labadiiba mamnuuc weeyaanoo mafcuulun macahu iyo nasb cadaf midna ma suuroobay waqad yataraajaxu hoos in wuxooga ka sheegsheega laga yaaba caraftuhaa tibna wamaa an baaridan beydkaasaa ka mid ah وqad yترajax عalى الcaطف naحو qmt وزayda وqad yتarajax الcaطف عalayhi naحو almiثaal الأول وnaحو jaءa زayد وcmr faاlcaطف caطف fiihima labada miثaal in la cadfo iyo wa fiimaa shayga ashbahahumaa labadaa miثaal shabaho in la cadfo arjaxu asagaa xoog badan لأnnahu caطفkaa alأصل aصla caطفkaa aصla mafcuul macahu waa ka asalsan والlahu aclam wax yaraa ku darna waama almushabahu bilmafcuuli bihi fanaxwu zaydun xasanun wajhahu binasbi lwajhi wa sayi'ati mansuubaat lasbaab musanifka markuu tirinayey wuxuu ku daray ismi lagu nasbinayo tashbiihan bilmafcuuli bihi ku shabihiid mafcuulu bihi lagu shabahaya hal miisaaluu ka keenay meel dambuuna noogu imaan doonaa buu yidhi insha allahu tacaala abwaabta u dambe ayuu ku keeni doonaa asmaada camalfasho marka uu ka hadlayo sifa mushabaha la yidhaahdaa macmuulka sifada mushabahada ay ku camalfalayaan saddex weej ku bannaan yahay rafcaa bannaan nasbaa bannaan jarna wuu bannaan yahay nasbada labada wej mid unbaa lagu nasbiyaa tamyiiznimo waa lagu nasbiyaa tashbiihan bilmafcuuli bihina waa lagu nasbiyaa miaalkan u miaaliya tashbiihan bilmafcuuli bihi ayuu ku nasbisan yahay wa ama almushabahu kii lagu shabahay bilmafcuuli bihi lagu shabahay fanaxwu zaydun ninka zayd ee xasanun mid uu wanaagsan yahay wey wajhahu wejigiisu u wanaagsan yahay oo wajha tashbiiha bilmafcuuli bihi lagu nasbiyo binasbi lwajhi wasayaati wayaan doona wallahu aclam sala allah wasala رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باب الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات إما من الفاعل نحو جاء زيد راكبا وقوله تعالى فخرج منها خائفا أو من المفعول نحو ركبت الفرس مسرجا وقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا أو منهما نحو لقيت عبد الله راكبين waxaan ku soo jirnay mansuubaatul asbaa'i asbaadii la nasbinayey mafaaciil iyo khayrayay u qaybsamayeen mafaaciisha shan bay ahayd shantii waa ka soo baxnay
waxaa kaloo waxoogaa ishaare uu ku sameeyey tashbiihan bilmafcuulu bihi ismi lagu nasbinayo ku shabihid mafcuulu bihi lagu shabahaya mafcuulu bihi fiicanna aan ahayn lixdaa qeyb ayaan ka soo baxnay mansuubatul asbaakii toddobaad ayuu halka ka bilaabayaa musanifka kaa toddobaad xaalo weeye xaalun horta lafdigaasi lafdi ahaan in la tadkiiriyaa la yaqaana macno ahaanna mu'anas ahaan loo isticmaalo xaalun la yidhaahdo mu'anas inuu yahay xagga macnahana waxaa lagu garanayaa sida inshaa allahu tacaala ibnu maalig haddii aan gaadno aan ku arki doonno sifadiisa iyo damiirka loo soo celiyo iyo khabarkiisa iyo waxyaabahaasi ayaa mu'anasnimo loola dhaqmaa calaamatu ta'niisi taa-un ow alif wa fii asaamin qadaru taa kalkatif ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير اسمigani calaamad haduusan wadanin isla markaana muؤnaث yahay muؤanaثnimadiisa waxaa lagu garanayaa damiir loo soo celiyo khabar loo sameeyo nactigiisa waxyaabaha ayaa lagu haddii la tasgiiriyo tasgiirka laakiin shuruud buu leeyahay waxyaabaha ayaa lagu garani xaalun xagga lafdiga ta la gelin maayo laakiin xagga macnaha mu'anas bay ka tahay oo xaalun xasanatun baad leedahay xaalad wanaagsan weeye lafdigeedana inaan la tadkiirinin inaan la ta'niisin oon ta la gelinin baa la yaqaan xaalatun aan la dhihin waayahay in la dhahana waa suuroobi kartaa laakiin waa laga fiican yahay xaalo waxaa xagga luqada la yidhaahdaa ruuxa waxa uu ku sugan yahay khayr iyo shar midkuu doona ha noqdo maa kaana calayhi shaksu min khayrin aw sharin ruuxa waxa uu ku dul sugan yahay wanaag iyo xumaan midkuu doonaa ha noqdo kaasaa waxaa la yidhaahdaa xaalo xagga isdilaaxa naxwiyiintana waa sida musanifka uu u tilmaamay saddex arrimood wixii laga helo ayaa xaalo la yidhaahdaa kow ismi waa inuu yahay mansuub waa inuu yahay mufasirun lilhay-aati waa inuu yahay isminimo mansuubnimo iyo hay-a waa inuu fasirayo hay-a waa inuu fasiraya waxaa loo jeedaa qaab la garan waayey hay-a waa qaab qaab la garan waayey ismigan xaalada noqday waa inuu caddaynayo qaab aan la garanaynin ayuu caddaynayaa qaabkaasi waxaa yeelan karayaa faacilka ama mafcuulka ama labadoodaba wada yeelan karayaan cid kalena way yeelan karta oo saaxibulxaalka ilaa lix arrimood inuu noqdaa waa laisla ogol yahay halna waa laisku khilaafsan yahay toddoba arrimood ayaa saaxibulxaal noqdaa halaa laisku laisku khilaafsan yahay siiba wehiya jamaacadiisaa bannaynaya mubtada weeye lix arrimoodna saaxibulxaal inay noqdaan waa laisla ogol yahay saaxibulxaal buu noqonayaa macnaheedana waxaa weeye hay-adan la garan la garan la'yahay ismigan fasirayooo caddaynayo yaa xaaladii ah ismigan fasirayo hay-adaa ciddii iska lahayd ayuu xaalo ka yahay ciddii hay-adaasi lahayd hay-ada la fasiraya ciddii iska lahayd ayuu xaalo ka yahay oo saaxibu xaalkaasa la yidhaahdaa waayahay xaalada ee iyo tamyiizkaa waxoogaa is-shabaha waana isku xijiyey musanifka xaalada iyo tamyiizka mushaabahaad baa ka dhexeeya waxyaabay isku waafaqaan waxyaabana ay ku kala tagaan isshaabiyidda ay ishabbahayaan darteeda ayay naxwiyiinta isugu xijisiiyaan mulxaha marka uu bilaabayo xaalada wuxuu yidhaahdaa walxaalu waaltamyiizu mansuubaani cala ikhtilaafi alwadci waalmabaani xaalada iyo tamyiizka labadaba waa mansuub laakiin dhismahoodaa iskhilaafsan waxyaabay isku khilaafsan yihiin musanifkaa sheegi doona insha allah huwa xaal alismu ismi weeye almansuubu la nasbinayo almufasiru caddaynayo fasirayo limaa wixii inbahama qarsoomay oo min alhay-aati qaababa imaa min alfaacili faacilka xaggii inuu ka qarsoomo oo qaabkan qarsoome cidda iska lehee saaxibulxaalka waa faacilka naxwu jaa'a zaydun zaydaa yimid waxaad noo sheegtay zayd inuu yimid laakiin markuu imaanayey zayd qaabkee lahaa ilaa qaabo badanaa lagu yimaadaayo in la lugaynayo iyo in gaadiid la saaran yahay iyo in diyaarad las waxyaabaa jira qaabkee ku yimi raakiban xaal u yahay isagoo wax saaran ayuu yimi rukuubka ciddii samaysay ee iska lahayd zayd weeye zaydkaasaa saaxiibulxaala wa qowlihi tacaalaa fakharaja nabiyullaahi muuse wuu baxay minhaa masar ayuu ka baxay khaa'ifan xaaluu yahay mid baqaya kharaja minhaa ruuxa baxay nabiyullaahi muuse weeye waa damiir mustatir ah aayaddu waxay noo sheegtay nebi muuse masar inuu ka baxay markuu baxayey qaabkee ku sugnaa ma nin am aaminnimo dareemayoon cabsanaynin miyuu ahaa mise waa baqayey khaa'ifan ismigan wuxuu fasirayaayuu caddaynayaa muuse markii uu baxaya xaaladii uu ku sugnaa xaalatulkhoof ayuu ku sugnaa ow min almafcuuli ama mafcuulka xaggiisa ayuu xaalo ka noqdaa naxuu rakibtulfarasa faraskii ayaan fuulay musarajan xaal uu yahay mid la kooreeyey rakibtulfarasa waa ficil iyo faacil iyo mafcuulun bihi mafcuulu bihiga alfarasa ah markii la fuulayey qaabkee ku sugnaa ilaa faraska laba qaab ayaa loo fuulaa isagoo kooraysanna waa la fuulaa waa sida caadigoo la yaqaano isagoon kooraysnaynoo leedaena waa la fuulaa oo waxba uusan saarnayn haddaba isagoon kooraysnayn miyaad fuushay isagoo kooraysan musarajan xaal uu yahay mid la kooreeyey ayaan fuulay wa qowlihi tacaalaa wa arsalnaaka linnaasi rasuulan miaalkan inuu iska daayaa ficlayd musanifka waayo xaaladani hay ama fasirayso xaalada haya inay fasirtaa waa sida haalibka ah xaalo waxaa jirtaa mu'akida la yidhaahdo xaaladu mu'akida marka ay tahay hay ama fasirayso kelia waxay tawkiidini waxaa ka horeeya saaxibkay tawkiidini ama caamilkay tawkiidini ama madmuunuljumla saddexa midubay tawkiidisaa marka xaaladan mu'akido weeyaan mar haddii ay mu'akido tahayna mufasiratu lilhay-aat ma aha marka miaalkeenu iska dhaafaa fiicnayd wa arsalnaaka waan ku dirnay rasuul allow linnaasi dadkaan kuu dirnay rasuulan xaalaad rasuul tahay hee rasuulan arsalnaa bay tawkiidinhaysa arsalnaa macnahee laga fahmay inuu rasuul yahay soo maahan macnihii laga fahmay unbaa lagu tawkiidinayaa oo keli ah oo xaalada mu'akido weeyaanee mu'asisa ma aha xaaladaa shan magac oo labalaba isu saaran bay leedahay shan magac mu'asisatun mu'akidatun manwiyatun muqaarinatun muwaa'atun waxyaabay u qaybsantaa ilaa shan magac bay leedahay shantaa magac waxaa ka mid a mu'akide iyo mu'asisa xaalo macno bilaabi iyo xaalo aan macno bilaabaynine wax adkayni saddex arrimood bayna adkaysaaye aw minhumaa ama xaalada waxay xaalo ka tahay oo hay-ada la fasiraya waxaa iskale faacilka iyo mafcuulka labadaba naxu laqiitu cabdallaahi ayaan la kulmay raakibayna xaal aan nahay kuwa wax saaran laqiitu ficil iyo faacil cabdadana waa mafcuul raakibayni waxay xaalo ka tahay ta'da faacilka ah iyo cabdada mafcuulka ah oo qaabka la garan waayey ee raakibayni ay fasiri waxaa iska le faacilka taada iyo mafcuulka cabdallaahida ah walaa yakuunu lxaalu xaal ma noqdo ilaa nakirata nakira mooye wax kale ma noqdo fain waqaca haddii uu dhaco bilafdi lmacrifati uwila binakira xaalada waxaa lagu yaqaanaa weligeed nakiray ku timaadaa xaalada lafteeda nakiray noqotaa ismun shaa'icun fii jinsihi laa yakhtasu bihi waaxidun duuna aakhara xaalo sida ayaa lagu yaqaanaa mar mar haddii la arko xaalo macrifo ku timi nakiraa lagu awilaa macrifanimadeeda loo daayni maaye nakiraa lagu awili sida ayuu u jeedaa walaa yakuunu lxaalu xaal ma noqdo ilaa nakirata nakira mooye fain waqaca haddii uu dhaco bilafdi lmacrifati macrifo lafdigeed xaalkii haddii uu ku dhaco uwila waxaa lagu awili binakirati nakira lagu awili naxu jaa'a zaydun zayd ayaa yimi waxdahu xaaluu keligii yahay waxda macrifo weeyaanoo ha'da loo idaafeeyuu ku macrifoobay saxiix isla markaana waa xaalo hee macrifo xaalo ma noqon kartee waa la awilayaayoo munfaridan ayaa lagu awilay munfaridan xaaluu keligii yahay munfaridan ayaana nakiraa wاlgaalibu sida faraha badan kownuhu xaal ahaanshihii weeye mushtaqan waqad yaqacu jaamidan mu'awalan bimushtaqin xaalada waxaa la yaqaanaa haaliban inay mushtaq noqoto mushtaqna waxaa la yidhaahdaa awsaafta ismi faacil ismi mafcuul amhilatu lmubaalaga sifa mushabbaha ismu tafdiil waxyaabahaasa waxaa loo yaqaanaa mushtaq xaalo waxyaabahaasay noqotaa mushtaqaad bay noqotaa inayan mushtaq noqoninee ismi jaamidi ay ku timaado way dhici karta laakiin bishardi ismigaa jaamidka mushtaq waa in lagu awili karo mubdii ta'awulin bilaa takallufin buu yihaa ibnu maalik yacni waxaa dhici kartaa xaaladu inay ku timaado jaamid wayakuru اljumuudu fii sicrin wa fii mubdii ta'awulin bilaa takallufin jaamid inay ku timaado wax dhici kara weeye laakiin bishardi mubdii ta'awulin bilaa takalluf ayaa shardi ah waa in lagu awili karo mushtaq iyadoo dhibaato ayan kaa raacaynin wax dhibaato ku soo gaaray iyadoo ayan jirin oo awilidaanna kira lagu awilaa awilidaas mushtaq lagu awilaa ay sahlan tahay waa in ismigii jaamidka ahaa ee xaalada dhacay mushtaq lagu awili karo afar jeer ayaana la awili karaa musanifku muusa tirinin wاlgaalibu sida faraca badan kownuhu xaal ahaanshihii weeye mushtaqan uu noqdo waqad yaqacu inuu dhacaa suurowdaa jaamidan xaal uu jaamid yahay jaamidka oo muawalan lagu awilayo bimushtaqin mushtaq lagu awilayo naxwu badad way muuqatay aljaariyatu gabadhii baa muuqatay qamaran xaal ay dayax tahay badat iljaariyatu waa ficil iyo faacil qamaranna waa xaaladii oo aljaariyatu ayuu xaalo ka yahay hee qamar waa ismi jaamid oo dayaxaa cirka ku yaalla ayaa qamar loo yaqaana waa ismi jaamida mushtaq maaha ee xaalanimo wuxuu u dhacay waa jaamid laakiin mushtaq in lagu awilaa sahlan oo waxay ka dhigan tahay badat iljaariyatu qamaran mudiicatan adoo dhahay oo kale waayo qamaran waa tashbiih baliiqa oo xarfu xarfu tashbiihii iyo wajhu shabihii labadaasaa la wada xadfay wuxuuna ahaan lahaa badat iljaariyatu kalqamari gabadhii baa muuqatay kalqamari dayaxa xaal ay la mid tahay oo xaggay kala mid tahay wejka waay ifi weeyaan wejhu shabaha wejhu shabahaasaana dal laga leeyahay oo meesha lagu awileeya wejhu shabaha weeyo badat iljaariyatu mudiicatan oo ayuu macnihii noqon lahaa ay mudiicatan xaal ay tahay mid ifi wa bictuhu waan iibiyey yaddan xaal uu gacan yahay yadda oo biyadin gacan ku dheehan bictuhu shaygii baan iibiyey yaddan biyadin xaal gacan gacan ku dheehan uu yahay yaddan xaalo weeye waana jaamid oo jaamid inay dhacdo maxaa u cunansiiyey ismigaan ilaa waa jaamide xaalana mushtaqnin baa lagu yaqaanay mushtaq in lagu awilaa sahlan oo sidee loogu loogu awili yaddan biyadin macnaha loo jeedaa waxay tahay markiiba waa inaad kala qaadataanoo ama shaygii waan kala qaadannay oo deen ma aanan gelinin deen muusan ahayn shaygii markaan kala iibsanayni baayica mushtar baan ahayn mabiicdii iyo amantii midnaba dayn ma ahaynee labadaba waa kala qaadannay markiiaan meesha ku kala qaadannay marka waxaa lagu awilaya wuxuu noqonayaa ismi mushtaq oo macnaha gudanayo yaddan biyadin wuxuu noqonayaa mutaqaabidayni xaalannahay kuba kala qaatay oo kala guddoomay markiiba bictuhu waan iibiyey yaddan xaal uu gacan yahay yadda oo biyadin gacan ku dheehan ey mutaqaabidayni xaalaannahay kuba kala qaatay ee kala guddoomay wadkhuluu gala rajulan rajulan xaalaad nin nin tihiin rajulan rajulan xaalo weeye rajulna waa ismi jaamide xaalanimo waxaa u cunansiiyey macnaha loo jeedo ayaa wuxuu sahlayaa ismigan jaamidka mushtaq in lagu awilo waayo macnaha loo jeedaa wuxuu yahay daarta soo gala idinkoo isdaba socda mid ha soo galo mid ha ka soo dabagalo sidaa ayaa loo jeedaa rajulan rajulan ninin u gala weeye macnihii macnahaasina mushtaq ku awilidduu sahlayaayo mutaratibiina yuu macnihii noqoni mutaratibiina xaalaatin kuwa kuwa isdaba socdoo kala ratiban wadkhuluu gaala rajulan rajulan xaalaatin ay mutaratibiina xaalaatin kuwa isdaba socdo walaa yakuunu xaal ma noqdo ilaa bacda tamaami alkalaami hadal marka uu dhammaaday kadib mooye ay bacda jumlatin taama xaalada waxaa lagu yaqaanaa bacda tamaami alkalaam bay timaadaa bacda tamaami alkalaam xaalo weligeed ma timaado waa yahay bacda tamaami alkalaam maxaa loo jeedaa waagii ajruumiga aan soo maraynay bacda tamaami alkalaam ma aanan fasirin waayo ilaa xad way yar adkeed laakiin hadda musanifkaaba fasiray dabada ka maray bacda tamaami alkalaam waxaa loo jeedaa kalaamka marka lagu hadlo jumlada lagu hadlaa ismiye iyo ficliye midkay doontaaba ha noqoto jumladaasi waxaa jira arkaan ay ku taagan tahay arkaantaasi waxaa loo yaqaanaa musnad iyo musnadun ilayhi musnadun kii la tiirinayey iyo musnadun ilayhi kii xaggiisa wax loo tiirinayey kalaamka labadaa rukni laazim weeye waa inuu helaa jumladu hadday ismiye tahay mubtadaha iyo khabarka mubtadaha musnadun ilayhi ah khabarkana waa musnad waayahay mubtadaha keligii kalaam ma noqon karayo oo musnadu ilayhigii wey khabarka oo musnad oo keligii eena kalaam ma noqon karayo ee waa in la helaa jumlada ismiyada ah musnad iyo musnadu ilayhi mubtadaha iyo khabarka weeye jumladu haddii ay ficliye tahayna musnad iyo musnadu ilayhi waa in la helaa oo jumlada ficliyada waxaa musnad ah ficliga waxaa musnadu ilayhi ah faacilka ama naa'ibulfaacilka jumladu hadday musamo tahayna faacilka musnadu ilayhi ah haddii ay majhuul tahayna naa'ibulfaacilka musnadu ilayhi ah intaa ma la fahmay intaa markaa sidaa u fahamto xaalada jumlada labada jusay ay ka kooban tahay oo musnadka iyo musnadu ilayhiga ka mid ma aha sidaa ayaa loo jeedaa bacda tamaamilkalaam bay imaani xaalada ma soo horumari karto oo ficligii ku camalfalaya iyo saaxibulxaalka kama horumari karto sidaa looma jeedo sidaasaana loo fahmayaa muuqadka hore ee waxaa loo jeedaa jumlada labada juz ee muhimka ahee jumlada ay ka kooban tahay mid ka mid a xaalo ma noqon karayo yacnii ficli baad sheegtay faacilkana goonniyuu xaalo u yahay waxaad wax suuroobayo maaha mubtadaad sheegtay khabarkana xaalo weeye laa yumkin wax dhici kara maaha ee jumlada jumladoo iswadata xaalo way noqon karta laakiin jumlada labadeeda juz juz inuu xaalo noqdo jusna uusan xaalo ahayn wax dhici kara maaha xaalada jumlada labadeeda juz way ka baxsan tahay ha horumarto ama ha dambayso inay dambaysaa asala hadday doonto way soo hormari karta laakiin jumlada labada juz ee muhimkahe ay ka kooban tahay ee musnad iyo musnadu ilayhi loo yaqaano xaalada ka mid ma noqoto war ma la fahmay sidaa wey macnihi walaa yakuunu xaal ma noqdo ilaa bacda tamaami alkalaami hadalka marka uu dhammaystirmay mooye ay bacda jumlatin jumlo gadaasheed mooye jumlada oo taamatin dhammaystiran jumlo taama maxaad u jeedaa bimacnaa annahu xaal laysa ma noqdo axadda jusayiljumlati jumlada labadeeda juz mid ka mida ma noqdo saxiix soo maaha musnadka ama musnadu ilayhiga ma noqdo walayse muraadu ujeeddada ma aha bitamaamilkalaam looga jeedo an yakuuna alkalaamu kalaamkii inuu noqdo mustaqniyan mid maarmaya canhaa xaalada canhu xaalkii kama maarmayo bacda tamaamilkalaam ayay xaalada imaani marka la leeyahay laba arrimood midna looma jeedo awalan looma jeedo xaala ma soo hormari karto inay soo hormarto wax dhici kara weeye khushacan absaaruhum yakhrujuuna aayad qur'aani wey khushacan waa xaala yakhrujuuna wowdeeda inay saaxibulxaalkeeda xaalo ka tahay isla markaana way soo hormartay ee ma soo hormari karto looma jeedo waxaa kaloo loo jeedin kalaamka xaalada mar walba wuu ka maarmaayo uma baahno oo haddii la xadfo xaaladani mar walba kalaamkii waa isku filan yahay sidaana looma jeedo waayo waxaa dhici kara kalaamka maqsadka iyo waxa loo jeedee danta laga leeyahayba xaalada inay tahay oo kalaamka jumlooyinka uu iska saaran yahay ee kale danba aan laga lahayn danta u weyn waxa laga leeyahay xaalada inay noqoto wax dhici kara wey ee bacda tawaabil kale waxaa loo jeedaa jumlada labadeeda juus mid ka mid ee xaalo ma noqdo sidaa wey macnihi walayse almuraadu ujeeddada ma aha bitamaamilkalaam looga jeedo an yakuuna alkalaamu kalaamkii inuu noqdo mustaqniyan mid maarmaya canhaa xaaladii ka maarmaya bidaliili qowlihi tacaala ayaana tusinaya walaa tamshi fi lardi maraxan tamshi ficil mudaaricoo laa naahiye lagu jasmiyey wey faacilku waa damiir waajibulistitaara fi lardina jaramajruur tacalluqaya maraxanna xaalo wey oo wuxuu xaalo ka yahay tamshi faacilkeeda mustatirkaoo antaa maraxantan xaalada ah maqsadka kalaamka waxaa looga jeedaaba maraxa weeye oo laada naahiyada ah waxa ay nahyin haysay ujeedda waa maraxa saxiix haddii maraxa la xadfo macna baatilaan soo baxaya walaa tamshi ha soconin fil ardi dhulka dhexdii ha ku soconin maraxan xaalaa tahay mid farax kibraya waxa la diidaya waa kibirka oo la nahyinaya ee mashiga ma aha waxa la nahyinayo haddii maraxii xaalada ahaa la xadfo kalaamkii waxaan maqsuud ahayn ayaa soo bixi oo walaa tamshi fil ardi dhulka ha ku soconinay noqoni he dhul haddaan lagu soconin cirba lagu soconaya barga aayadduna uma jeedo dhul ha ku soconin ee ha iskibrinin bay u jeeddaa saxiix soo maaha haddaba xaaladani kama maarmaya kalaamka taasi waxay tusin xaalada ee bacda tamaamilkalaam ayay timaadaa markii lolahaa looma jeedin xaalada mar walba kalaamku wuu ka maarmi karaya ee inuusan ka maarmin baa dhici karta sidaa ayuu u jeedaa macnihi walaa yakuunu ma noqdo saaxibu lxaali xaalada saaxiibkeeda ilaa macrifatan macrifo mooye kamaa taqadama fi lamilati aw nakiratan min musawiqin saaxibulxaal weligii macrifanima xaaladu weligeed nakiray noqotaa waa garanay haddii ay macrifo noqotana nakiraa lagu awili saaxibulxaalka xaaladan kan iska leh waxaa lagu yaqaanaa macrifo inuu noqdo weligiiba macrifo waa inuu noqdaa hadduusan macrifo noqonin ee nakiro noqdo nakiro musawiq haysataa waa inuu noqdaa nakiro aan musawiq haysanin saaxibulxaal ma noqon karayo saaxibulxaalka waa inuu noqdaa macrifa ama nakiro musawiq haysan musawiqna waxaa noqonaya afar arrimood xaalada saaxibkeeda nakiro inuu ku yimaado waxaa musawiq u noqon karaya afar arrimood oo keli ah afartaa arrimood ayuu doonayaa musanif inuu kuu sheego kow kanuu hore waxaa weeye saaxibulxaalkii inuu dhexdhaco nafyi ama nahyi nafyi iyo shibhigii inuu dhexdhaco saaxibulxaal nakira waa ku imaani karaya waa la ogol yahay labo saaxibulxaalkii in la idaafeeyo oo nakiruu ahaayee nakiro kale loo idaafeeyo saddex in la nactiyeeyo afar saaxibulxaalka iyo xaalada xaalada inay horumarto saaxibkana uu dambeeyo afartaa arrimood ayaa musawiq u noqdaa xaalada saaxibkeeda nakirannimo intaasu soo wada walaa yakuunu saaxibulxaal ma noqdo ilaa macrifatan macrifo mooye kamaa taqadama fi lamilati miaaladii sida aan kusoo hormarno aw nakiratan nakira nakirada oo bimusawiqin wax u cunansiiya wadata mooye naxu fi daari guriga dhexdii ayuu ku sugnaaday jaalisan xaal uu yahay mid mid fadhiya rajulunin ee jaalisan xaalo weeye saaxibkeediina awey rajulunta wey rajulna waa nakira maxaa u cunan siiyey xaaladaa soo hormartay saaxibkaa dambeeya saxiix soo maaha oo jaaliskii xaaladaa soo hormaray rajulkii saaxibka ahaana wuu dambeeya wa qowlihi tacaala fii arbacati ayaamin afar maalmood ayuu rabbi ku abuuray sawaa'an xal ay tahay mid dhammaystiran lisaa'iliina kuwa weydiinaya u dhammaystiran ee sawaa'an xaalo weeye saaxibkeedana waa arbacada arbacadani nakiro weeye maxaa u cunan siiyey waa la idaafeeyey oo nakiro kalea loo idaafeeyey arbacati ayaam wa qowlihi tacaala weeye wamaa ahlaknaa min qaryatin ilaa lahaa mundiruun wamaa ahlaknaa ma anan halaagin min qaryatin wax magaalo ah ilaa lahaa xaal uu magaaladaa u sugnaaday mooye mundiruuna kuwa u digaya lahaa waa khabar muqadame mundiruunana waa mubtada muakhire jumladoo iswadataana waa xaalo jumlo xaalo way noqotaaye jumladan xaalada noqotay saaxibkeeda waa qaryada haddaba qaryada nakiro weeye maxaa u cunan siiyey nafyi bay dhexdhacday oo maa naafiyaa ka horraysa maa maa ahlaknaa min qarya wa qiraa'ati bacdihim qaarkooda aqrintiisa weeye walamaa jaa'ahum kitaabun min cindi illaahi musadiqan musadiquun waa qirada mashhuurkae la rafciyo musadiqan in la nasbiyo walamaa jaa'ahum markuu u yimi kitaabun kitaab kitaabka oo min cindi illaahi ilaah agtii ka ahaaday musadiqan xaal uu yahay kitaabka mid rumaynaya limaa macahu musadiqan xaalo weeye saaxibka xaaladana waa kitaab kitaabka nakiro weeye maxaa u cunan siiyey waa la nactiyey